أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب بيع الحطب والكلأ هذا مدكني باب جواز بيع الحطب qoryaha beecoodii bannaanaashadeedii ayuu u baab yahay iyo walkale cawska beeciisii beeca bannaanaashadiisii ayuu u baab yahay imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala mas'alada halkan uu uga hadlayo waxaa weeye qoryaha iyo cawska maadaama ay ka mid yihiin min almanaafic almushtaraka manaaficda dadku ay wadaagaan waxaa ka mid a alxadab waalkala marka munaasabo ahaan sheekha isagoo ka hadlayey cabitaankii iyo biyihii axkaamtoodii asagoo ka hadlayey ayuu wuxuu soo dhex geliyey qoryaha iyo cawska beecoodu inuu ansaxayo uuna bannaan yahay sababtuu usoo dhex geliyena sheekha waxaa weeye waxay shirko ku noqonayaan xagga intifaaca iyo dadkii oo dhan inay shirko ku yihiin biyaha sida shirko loogu yahay cawskana shirkaa loogu yahay cawska meesha mawaadkaa ka baxay shirkaa lagu yahay qoryaha iyo xaabadana shirkaa lagu yahay marka sidaa awgeed manaaficdaa shirkada lagu yahay qofku qeyb ka mid a hadduu si gaara u soo qaato asagaa milkinaya waana iibsan karaa asagaa milkinaya waana iibsan karaa masaladaas way masalada yacni uu munaasabeeyey sheekha biyaha isagoo ka hadlaya inuu ka hadlo cawskii iyo qoryihii beecoodu inuu ansaxayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معل بن أسد هو البصري قال حدثنا وهيب هو وهيب بن خالد البصري عن هشام عن أبيه عن الزبير بن عوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوي رسولك الله لأن يأخذ أحدكم متكين إنه سوقاته أحبولا حركه وفيأخذ مركا سوقاته حزمة حرمه حوغا حرماء سوقاته xirmadaas oo min xadabin qoryo ah oo fa yabiica uu gato suuqa intuu geysto uu qoryahaa suuqa ku iibsado oo fa yakufa allaahu ilaahay uu reebo bihaa bisababihaa xusmadaa xirmadaa qoryaha can wejhi wejigiisa ilaahay uu ceebta uga difaaco oo su-aashii dadka ilaahay uu ka reebo ayaa khayrun khayr badan min an yas'ala annaasa dadka inuu waxweydiisto ucdiya ha la siiyo am munica ama ha loo diide nabiga sala allahu calayhi wasalam isagoo ka hadlaaya dad in wax la weydiisto xumaatada ay leedahay ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi shaqooyinka kuwa ugu liitaa xataa ka roon uu yidhi inaad dhididkaaga maasho kuwa ugu lacagta yadara ugu liita waxaa ka mid ah qofku inuu duurka intuu aadu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waxoogaa qoryo ah iyo xaabo uu soo gurto markaa kabacdina suuqa uu ku iibsado oo cirdigiisa iyo sharaftiisa ilaahay ku difaaco taasaa uga khayr badan qofku inuu dadka wax weydiisto ama ha la siiyo ama ha loo diido maxalu shaahidka imaamu lbukhaari marka waxaa weeye min xadabin fa yabiica min xadabin fa yabiica waa qoryaha beecood inuu ansaxayo iyagoo manaaficda mushtaragga ka mid ah oo shirko lagu yahay haddana qofku qeybtuu soo gurto asagaa milkinayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن البكير المصري قال حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري عن عقيل هو عقيل بن خالد المشهور بعقيل الرحال عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف الضم كيسيها أنه إسقو أبي عبيد مولها سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la-an yaxtadiba axadukum qorkii qofkiin inuu soo gurto xusmatan xirmo calaa dahrihi dhabarkiisa inuu ku soo gurto ayaa khayrun uga khayr badan min an yas'ala axadan qof inuu wax weydiisto fa yucdiyahu qofku uu wax siiyo aw yamnaca ama qofku hu shaksiga saa'ilkaa uu u diido qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa ibraahimu bnu muusa alraazi almacruuf biibraahim asagiir قال أخبرنا هشام أن ابن جريج هشام بن جريج هدوك قال وهشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم قال وحر ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن حسين عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه قال سيدنا علي وحيري asabtu waxaan helay shaarifan neef geel ah neef geelaan helay maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay micigiisa xaal aan ahay sala allahu calayhi wasalam fii maqnamin haniiman ka helay oo qoonda ahaan iyo qismigaygii waxaa ku soo aaday neef geel ah yowma bedrin maalintii bederaan helay maalintii bederaan neefkaa geelkaa helay qaala wuxuu yidhi sayidunaa cali wa acdaanii rasuuluullah rasuulka ilaahay wuxuu i siiyey sala allahu alayh wasalam shaarifan ukhraa neef kale hal kale ayuu i siiyey shaarifka waxaa weeye marna ta'a loo yeelaa marna ta'da waa laga dhaafaa luqa ahaan shaarifun iyo shaarifatunba way ku bannaan tahay waana naaqa hal geelawo hal geelawo shaarifanuu haddana nabigu i siiyey sala allahu alayhi wasalama neef kaleoo geel oo yacni dhadhiga halow hashaasoo ukhraa ee kale mid kaluu haddana nabigu igu sii daray sala allahu wasalama wabaaraka calayh marka labay ii noqdeen wey neefafkii geel ahaa fa anakhtuhumaa waan tujiyey oo meelaan fariisiiyey labadii neefoo geel ahaa yowman maalinaan tujiyey cinda baabi rajulin nin albaabkiisa agtiisa ayaan tujiyey ninkaasoo min al ansaari ansaarta ka mid a walxaal ana uriidu aniguna aan doonaayo an axmila calayhima labadaa neefoo geela ah inaan ku soo xambaarto idkhiran caws liabiicahu si cawskaas aan u gado waxaan rabaa caws intaan duurkaa ka soo gurto magaalada aan keeno cawska oon iibsado saasaan dooni waana maxalu shaahidka imaamu albukhaari raximah allahu tacaala baabu jawaasi bayci alxadabi waalkala kala'aas mushtarag uu ahaa laakiin qismiga qofku uu soo gurto asagaa milkinayo suu doono ayuu ugu tasarufi karaa min baycin wagayrihi ama ha beecsado ama qof ha siiyo isagaa iskale wa ana uriidu an axmila calayhima idkhiran liabiica wa macii aniga macigaygana waxaa ahaaday saa'iqu nin birtun ah birtunkaasoo min bani qaynuqaaca reer bani qaynuqaaca qabiilka la yidhaha ka mida oo faastaciina markaas aan kaalmaysto waxaan ku cadfaynaa an axmila uriidu waxaan doonaya an axmila inaan caws ku xambaarto faastaciina aan u kaalmaysto bihi bihamanihi cawskaa lacagta aan ka bixiyana calaa weliimati faadima binti rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam weliimadii faadima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam inaan u kaalmaystaan doonayo wa xamsatu bni cabdilmudalib oo nabiga adeerkii ahaa sala allahu calayhi wasalamna yashrabu wuu cabbayey fii daalika kaas dhexdiisuu ku cabbayey kaasoo albeyti guriga ah bimacnaa muxuu cabbayey alkhamra khamruu meesha ku cabbayey waa qabla taxriimi alkhamri khamrada intay xalaal aheed wey waa intaan la xarimin oo aayadaha xarimaya aysan soo degin aayadaha ka hor ayuu markaa cabbayey xamsatu bni cabdilmudalib oo gurigaa dhexdiisa khamro uu ku cabbayey waa intaan ilaahay uusan dhihin inama alkhamru waalmaysiru waaalansaabu waalaslaamu rijsun min ashaytaan fajtanibuuh lacallakum tuflixuun aayadaha xarimaya intaysan soo degin ayuu khamrada cabbayey sayidinaa xamsatu bni cabdilmudalib wa xamsatu ibni cabdilmudalibna yashrabu fii daalika kaas dhexdiisuu khamro ku cabbayey kaasoo albeyti ee guriga ah macahu micigiisana waxaa ahaatay xamsa qaynatun islaan heesaysa islaan meesha ku heyso addoomana meeshay joogtay markaa fa qaalat markaasay waxay tidhi islaantii heesaysay heestiyey waxay ku soo hadal qaadnay alaa yaa xamsu lishuru fi niwaa'i wahuna muuqalaatun bilfanaa'i daci sikiina fi labbaati minhaa wadarijhuna xamsatu bidimaa'i heestaasay hortiisii ku qaada heesta marka addoontu waxay ku boorinaya xamso neefafkan geela ah noo qalaylada waa neefafkii sayidunaa cali uu ugu talagalo waxoogaa welimada iyo inuu u kaalmaysto oo cawska ku soo gurto neefafkan noo qalaylada guriga hortiisa fadhiya alaa yaa xamso xamsow lishurufi inhad kac lishurufi halaha geel orodoo aada u kac halahaasoo anniwaa'i ee cayilan halaha cayilanoo meesha jooga oroda u kac oo gabayga markaa bukhaari intaasuu ka soo qaataye dhammaystirkiisu wuxuu ahaa wahunna mucqalaatun bilfanaa'i wahunna halaha geelna mucqalaatun waxaa lagu dabray oo lagu xirxiray bilfanaa'i bannaanka waa kuwa bannaanka ku dabrane maa noo keentid maaragtaa halaha u kacdid oo noo gowracdid daci sikiina fi labbaati minhaa wadarijhunna xamsatu biddimaa'i daci sikiina fi labbaati midida ka saaray tiri meeshaa halagda ahoo yacni qoorta ah qoorta midida ka saar wadarijhunna xamsatu biddimaa'i dhigna maaragtaa ku dharoobay tahay holaha geel oo qoorta maaragtaa ku dhufo noo gowraco noo soo bisle saasay heesteedii ay ku tiri fa haara ilayhimaa labadii neef oo geela waxaa u kacay xamsatu yaa u kacay oo bisayfi seefi u kacay haddii markaana khamreed miirkiisa ma joogo oo khamradii amiir ka qaaday markaasuu halihii geel xaggoodii ayuu aaday qisaskaas marka waa xikmo min xikami tashriic waxaa ka mid a waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala uu xarimayay oo khamradu ay ka mid ahayd isla markiiba hore lagama xarimin waxaa la doonaya dadku iskood bal horta inay u nacaan oo markii aayadaha qur-aanku ay soo degayaan iyagoo iyaguba nacay inay aayadaha marka u hoggaansamaan oo si degdegaba ay u qaataan taxriimka ayaa la doonaya marka qisooyinkan oo kalaa dhacay qisooyinkan markay dhaceen mujtamacii iyo bulshadii ayagaaba iska nacayba khamradii khamradii iskoodayba u naceenba markaa kabacdii aayadihii si degdega ay u qaateen fa taara ilayhimaa labadii neef oo geela waxaa u kacay xamsatu yaa bisayfi seeftii la aaday fa jabba markaas wuxuu soo gooyey asnimatahumaa kuriskoodii kuriskiiyuu jaray wa baqara wuxuu dooxay khawaasirahumaa kelyahoodiina waa dooxay uma akhada markaasu wuxuu soo qaatay min akbaadihimaa beerkoodii beerarkoodii labadii haluu kala soo baxay qultu markaasaan libni shihaab ibnu shihaab izuhri ayaan waxaan ku idhi markaa waxaa ku dhahaya waa tilmiidkiisii cuqayl cuqayla wuxuu ihi ibnu shihaab izuhri ayaan waxaan ku idhi wa mina sanaamina ma qaade oo kurskii xataa ma ka gooye qaala markaasuu wuxuu yidhi sheekhu ibnu shihaab qad jabba asnimatahumaa waa gooye kursiyaalkoodii waa gooye fadahaba markaasuu la tegey bihaa bitilka alasnima kurusyaalkii uu la tegey xamza qaala ibnu shihaab izuhri wuxuu yidhi qaala caliyun sayid caliya wuxuu yidhi fanadartu waxaan fiiriyey ilaa mandarin mandar ayaan fiiriyey makaanu fiirin mandarkaasoo afdacanii iga nixiyey markaan arkay halihiiyoo la dooxdooxay oo meeshan rafanayo beerka iyo wixii lagala baxayo eber wixii dhanba ah waaba isku naxay yidhi waa yaaba ruuxan maxay yihiin faataytu nabiyallaahi nabiga ilaahayaan u imid sala allahu calayhi wasalam walxaali cindahu nabiga agtiisa sala allahu calayh wasalam zayd bnu xaarisa uu yahay fa akhbartuhu nabiga waxaan u sheegay sala allahu calayhi wasalam alkhabara khabarkii meesha ka dhacay iyo qisadii yaabka lahayd ayaa nabiga u sheegay sala allahu calayh wasalam fakharaja nabigu waa soo baxay sala allahu calayh wasalam walxaal macahu nabiga micigiisa sala allahu calayh wasalam zaydun uu yahay faindalaqtu macahu nabiga micigiisii aan aaday aan tegey sala allahu calayh wasalam fadakhala nabigu wuxuu u galay sala allahu calayh wasalam calaa xamsata fatagayada nabigu waa carooday sala allahu calayh wasalam caleyhi xamsu uu carooday u ku xanaaqay farafaca xamsatu xamso basarahu araggiisiiu kor u soo qaaday wa qaala markaasuu wuxuu yidhi xamso hal antum idinku ma tihiin ilaa cabiidun addoommo maahane addoommadaasoo liaabaa'i aabbayaashay u sugnaaday kulligiin addoommadiisu ma aha aabbe iska lahay addoommadii aabbe iska lahayaa tihin kulligiin hadda nabigiiyaa ku dhex jira sala allahu calayh wasalam ilaa miirkiiyaa tegay oo caqli ma joogo caqli ma joogo farajaca rasuulu llahi rasuulka ilaahi waa iska laabtay sala allahu calayh wasalama yuqahqiru xaaluu gadaal gadaal isaga laabanaayo xataa kharaja canhum ilaa xaggoodiiba uu isaga baxay nabigu sala allahu calayh wasalam wadalika wakhtigaasina qabla taxriimi alkhamri khamrada xaaraam yeelideeda ka hor u ahaa waa intaan khamrada ilaahay xarimin markii qisaskan oo kale xanuunka badan markay dhaceen mujtamacii iyagaaba intaan aayaduhu soo degina waxay dhahayeen ilaahu mar uun khamrada ma nalaka xarimo mar uun khamrada ma nalaka xarimo iyagoo dhahaya ayaa ilaahay bataatanba uu xarimay subxaanahu wa tacaala ulajeeddada marka xadiiskan dheer bukhaari uu ka leeyahay isagu waxaa weeye beyculkala inuu ansaxayo cawska beeciisa qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu lqataa'ici haadaa midkani baabu xukmi alqataa'ici boosaskii la goynayey oo qof loo goynayey xukumkoodii ayuu u baab yahay masalada halkan uu rabo sheekhu inuu uga hadlo weli waa masaa'il mulxaqaad u ah masaladii biyaha oo uu ka hadlayay sheekha raximah llahu tacala masaa'ilka aan soo marnaba mulxaqaad ay ahaayeen bayculxadabkii iyo kale masaladanina waa mulxaq bimasalati almiyaah biyihii masaladoodii iyadana mulxaq u tahay waxay sababtay mulxaq ugu tahana waxaa weeye iyaduna qadaa'icdu waa manaa'ic mushtaraka manaafic mushtaraka weeye waa waxyaalaha la wadaagay ka mid tahay oo dhulka mawaadka ah dhulka mawaadka ah allatii lam yajri calayha milkun limuslimin dadweynuhu dhana iska leh qofkii ku soo hormara weye marka oo noolaysta marka manaaficdaas mushtarakada ah oo dhulkaas mawaadka boosas isaga yaalla oo qof shaksigaoo gooni uleh uusan jirin madaxweynuhu qof ma u jari karaa masalada uu ka hadlay boos cid isla aysan jirin oo meel bannaan isaga yaalla madaxweynuhu xaq ma u leeyahay inuu yidhaaho hebelaan siiyey qof kalena meeshaa ma noolaysan karo qof kale meeshaa ma noolaysan karo intaas hebelaan siiyey madaxweynuhu xaq ma u leeyahay madaxweynuhu xaq uu u leeyahay leanna waxaa weeye xilligii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam masaladan bukhaari wuxuu u deliishan doonaa dad badanuu nabigu sala allahu calayhi wasalam boosas u jarjaray boosas ayuu u jarjaray oo nabigu si gaara uu u siiyey salى اllahu عalayه wasalam waana milkiyeen oo milkigooda uu ku dhacay qaala الإimaam الbukhaariyu raximah اllahu taعaalى xadaثana sulaymaan bnu xarbin huwa اlbasriyu qaala xadaثana xamaad bnu زaydin huwa اlbasriyu can yaxya bni saciidin huwa alansaari almadani waa taabicigii wey yaxya bnu saciidkii taabiciga ahaa qaala wuxuu yidhi yaxyaa samictu anasan qaal araada rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu doonay sala allahu alayhi wasalam an yuqdica min albaxrayn dhulkii baxrayn inuu u jaruu doonay bimacnaa lilansaar waxaa meesha ka xadfan lilansaar baxrayn boosas badanoo ku yiilay ayuu doonayey inuu gooni u siiyo ansaaru rasuuli illah sala allahu alayhi wasalam rasuulku sala allahu alayhi wasalam faqaalat ilansaaru ansaara waxay tidhi xataa tuqdica liikhwaanina min almuhaajiriin bimacnaa laa tuqdicu lana annaga noo jari maysid boosas gaara xataa tuqdica liikhwaanina min almuhaajiriin walaalaheenna muhaajiriinta ilaa iyagana aada u goyso inta annaga mithla aladii kii mid lamida aada noo u goyso muhaajiriinta tuqdicu lana annaga aada noo jaraysid inta boosoo annaga aada noo jaraysid in la mida ilaa muhaajiriinta iyagana aada u jartid ma yeelaynay dheheen rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam wa yu'hiruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaasa meesha ilaahay uu leeyahy subxaanahu wa tacaala boosaska iyagoo u baahan ayay haddana waxay leeyihiin walaalaheenna mid la mida ilaa aada u jarto rasuulka ilahi annagana ha noo jaray qaala markaasuu rasuulka alle salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi satarawna bacdii aharatan faصbiruu xataa talqowni satarawna waad arki doontaan ansaar haddaad tihiin bacdii aniga gadaashayda aharatan khaas noqosho khaas noqosho ayaad arki doontaan dadkiiyo amwaasha iyo adduunyada isku gooni yeelaya oo adinkiina laydin qadinayo ayaad gadaashayda arki doontaane fasbiruu iska sabra ansaartii xataa talqowni ilaa aad ila kulantaan oo jannadiiyo xawdkayga aad igala kulantaan iska sabruu yidhi waa laydin dhibi doonaaho dadku amwaasha iyo dhallalaalka adduunyada ayagaa isxijin doona waana laydinka qadin doonaa dhallalaalka adduunyada iska sabruu yidhi waxay ka mid tahay mucjizaadka nabigeenna sala allahu alayh wasalam waqad waqaca maa akhbara bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wixii nabigu uu sheegana wayba dhaceenba sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maxalu shaahidka marka imaamu albukhaari xadiiskan uu ka deliishanayo waxaa weeye araada rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an yuqdica min albaxrayn oo in masaladaasi xilligii nabigaba ay dhacday sala allahu alayh wasalam waana u bannaan tahay qof walba oo imaamuhu madaxweyne ah in markaa boos uu u yacni u jaro qof markaa yacni khaas ah oo shacabka ka mida inuu boos u jaro way u bannaan tahay laakiin waxaa shardi ah in milkigaasi uusan ahayn milki shakhsiyadeed amaa qof milki shakhsadeed boos qofku uu iska leeyahay intuu madaxweynuhu ka qaado qof kale inuu siiyo xaaraan wey ma bannaana qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu kitaabati alqadaa'ici haadaa midkani baabu mashruuciyati kitaabati alqadaa'ic qadaa'icdii qoristoodii qoristaa jidaynteedu u baab yahay qadaa'icdu waa masaladii haddaan soo marnayo waa boosas loo jarayo qof loo cabirayo boosaskaas qadaa'icda ah qoritaankooda qoritaankaa jidayntoodii ayuu u baab yahay baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah allahu tacaala imaamku waan soo marnayo waa u bannaan tahay inuu qof khaasa meel qofna aysan iska lahayn inuu qof khaasa u cabiruu yidhaaho hebela iska leh dadweynaha kalena shaqo kuma laha way bannaan tahay waan soo marnay halkanna sheekhu wuxuu uga hadli doono waxaa weeye inuu qoraal la rabaa madaxweynuhu qoraal dukumiinti uu sameeyo kitaabada waxaa loola jeedaa waa wathiiqatan takunu fii yadihi xataa laa yaqaca fiiha khisaam wa nisaac waa wathiiqo iyo dukumiinti gacanta loo gelinayo qofkii booskan loo jaray si muran uusan u imaanin iyo isqabqabsi si uusan u imaanin marka kitaabadaas iyo wathiiqadaasi waa mashruuc xilligii nabigay jiri jireen salى اllahu عalayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala laythu waa mucallaq waa laythu bnu sacdin اlmisri can yaxya bni saciid yaxya bni saciid alansaari wey markaan ansaarigii wey ataabici can anasin daca الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam alansaaru u yeedhay liyuqdica lahum bilbaxrayn faqaaluu ansaaru waxay yidhaaheen yaa rasuula allahi in facalta faktub liikhwaanina faktubtaasuu ka deliishana rasuulka ilaahi haddaad samayso boosas annaga aada noo jaraysid faktub qor liikhwaanina walaalaheenna u qor min min qurayshin quraysh xaggooda xaal walaaluhu ay ka muhaajiriintii wey muhaajiriintii quraysh u qor bimidlihaa qadaa'icdaas oo kale qadaa'icda annaga aada noo goynayso mid lamida ayagana u qor rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waana maxalu shaahidka bukhaariga faktub liikhwaanina lafdiga uktub ayuu deliishanaa inay mashruuc tahay imaamku hadduu qof boos u gooni yeelo waxaa sharcigu yahay wasiiqo inuu u qoro wasiiqa dukumenti waa inuu siiyo si nisaac iyo muran uusan booskaa ugu dhicin falam yakun daalika ay daalika almithlu mahalkaas ay yidhaaheen booskaas boos la mida walaalaheen quraysh u qor mahalkaasu ma ahaanin cinda nebiyi nebiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam oo boosaskaas boosas la mida nebiga markuu ma haynin sala allahu calayhi wasalam fa qaala markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innakum haddaad ansaar tihiin satarawna bacdii aharatan khaas nuqasho ayaad arki doontaan fasbiruu xataa talqowni qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu xalabi alibili cala almaa haadaa midkani baabu istixbaabi xalabi alibili geela lisitaankiisii lisitaankaas sunnayntiisii u baab yahay cala almaa'i ay cinda almaa biyaha agtooda biyaha agtooda geela in lagu liso inuu sunneeyey nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye wuxuu ka hadli maadaama geelu meesha uu isugu imanayo haaliban ay tahay ceelka agtiisa ceelkaasna haaliban dadku ay imanayaanoo ay u imanayaan maadaama geeli uu ku soo aruurayo waxay ka rajaynayaan in caana looga liso dadkii fuqaradii iyo masaakiintii ayaa meesha ku soo aruuraya marka nebigu wuxuu sunneeyey sala allahu calayhi wasalam qofka geelleyda ah oo geelaa iska leh inuu markaa meesha ceelka agtiisa uu ku liso dadkaa meesha joogjooga oo geela fiirsanaya in caanaha markaa lagu sadaqaysto inay sunno tahay taasuu jideeyey nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadahanaa ibraahimu bnu lmundir ibraahim ibnu lmundir almadani qaala xadahanaa moxamed bnu fulayxu almadani qaala xadaanii abi xadaanii abi waa fulayx bnu sulaymaan almadani can hilaal bni caliyin almadani can cabdiraxmaan bni abi camrata cabdiraxmaan ibni abi camra wulida fii cahdi rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam laakiin lam tahbut lahu suxba saxaabi ma aha laakiin xilligii nabigaa la dhalay salى allahu alayhi wasalam can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى allahu alayh wasalam qaala wuxuu rasuulka alle min xaqi اlibil geela xaqiisa waxaa ka mid ah an tuxlaba cala alma ay cinda alma biyaha agtooda ceelka agtiisa in lagu liso masaakiinta meesha isugu imanaya si ay ugu duceeyaan qofkii geela iska lahaa qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu rajuli yakunu lahu mamarun aw shirbun fii xaa'idin aw fii naklin baabun haadaa midkani baabun baabu alrajulu ninka yakuunu lahu rajulka waxaa u ahaan kara mamarun dariiqaa u ahaan kara makaanu marid makaanu marid ayaa u ahaan kara xagguu makaan maridaa xaq ugu yeelan fii xaa'idin ay bustaan beer ayaa xaq u yeelan karaa inuu dhex maro beertana asagu iskama laha ow amase waxaa ninka u ahaan karaa shirbun nasiib oo nasiibkaasna wuxuu ugu yeelan karaa fii naklin marka lafi iyo nashriya meesha ku jira oo mamarunna waxay masaladaas la xidhiirtaa xaa'id shirbinna wuxuu la xidhiiraa fii naklin ow amase shirbuna u ahaanayo fii naklin uu nasiibku ugu ahaan geed timireed ayaa laga yaabaa ninku inuu nasiib ku yeesho isagoon geedkana iska lahayn masaladan uu rabo sheekhu meesha inuu uga hadlo waxaa weeye waa masalada la yidhaaho qad tajtamic fi alcayni alwaaxidati xuquuqun kahiira qad tajtamicu fi alcayni alwaaxida xuquuqun kahiira masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo masalada ulajeedadeedu waxaa weeye hal shaya waxaa dhici karta in xuquuq badan ay ku tacalluqaan hal shay ayaa waxaa dhici karta xuquuq badan inay ku tacalluqaan oo xuquuqda halkaa shay see ugu tacalluqi karaan wuxuu ku leeyahay sheekha alrajul yakuunu lahu mamarun fii xaa'id ninka waxaa dhici karta beerta isagoon lahayn inuu dariiqa inuu soo maro uu xaq u yeesho oo beerta dhexdeeda uu soo galo oo see masaladaasi ku dhici kartaa masalada waxay ku dhici kartaa qofkii masalan beertan isaga waxaa laga gaday mirihiiyu asagu iska leeyahy mirihii ayuu asagu iska leeyahay laakiin geedka asagu iskama laha geedkii asagu iskama laha marka maadaama mirihii asaga geedka ku yiilay uu xaq asagu iska leeyahay wuxuu xaq u leeyahay inuu beertii soo dhex galo intuu soo maro si geedkii markaa uu u waraabsado si mirihiisi ay ugu kobcaan markuu doonana uu midhaha soo gurto markuu doonana uu midhihii uu soo gurto marka beertii uu iska dhex mari si midhihiisa uu u waraabsado si midhihiisa uu usoo fiirsado si midhihiisa uu u gurto markay bisayl u gaaraan waa sidaas oo kale nakligana waa la mid nakligana waa la mid oo geedkii timirta ahaa hal geedoo timira ayaa waxaa dhici karta geedkana qof inuu yeesho mirihiisana qof uu yeesho sidii beerta hadda aanu ku soo marnay oo kale marka isaguna geedkaa timirtaa waa soo geli karaa meesha uu ku yaallo oo inuu soo galo xaq u leeyahay si midhihiisa uu u fiirsado wakhtigii la gaarana uu u goosto midhihiisa marka labadaba waxaa weeye bas sheekhu uu ka hadli doonaa mamarka iyo nakhliga qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala anabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man baaca nakhlan qofkii geetimireed gada bacda an tu'abbara ay bacda ta'biirihaa ta'biirinteedii ka bacdi yacni markii oo la bacrimiyo ka bacdi bacriminteedii ka bacdi markii la bacrimiyey ka bacdi qofkii gada fa hamaratuhaa hamaratu nakhli geedkaas uu iska gaday midhihiisii lil baayicia iska leh uu yidhi nabigu sala allahu alay waslm masaladaas waan soo marnay baayica iska leh midhaha oo xadiiskan ulajeeddada nabigeenu sala allahu alayh wasalam uu ka leeyahay waa masaladii sheekhu hadda uu ka hadlaye qad tajtamicu fi alcayni alwaaxida xuquuqun kafiira halkii cayna xuquuq badan ay ku kulmi kartaa saasuu ula jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalam oo ninkaani wuxuu iska gaday geetimireeduu gaday geetimireedkaas wuxuu leeyahay miro uu miro dhalay mirihiina waa bacda ta'biir bacda ta'biir weeye oo waa markii fiiddii ragga inta laga soo qaaday geedka ragga fiiddiisii geedka haweenka yacni la dhex geliyey markaas ka bacdi ba beecu dhacay masalada marka hore waxaan usoo qaadanay haddii lagu heshiiyo oo midhaha loo shardiyo mushtariga isagaa xaq u yeelanayo haddii baayica loo shardiyana baayica xaq u yeelanayo laakiin cinda nisaacna haddii beecu saas u badhacay bacda ta'biir haddii lagu murmo oo baayicii uu yidhaaho midhaha anaa qaadanayo mushtarigiina uu yidhaaho midhaha anigaa qaadanaya taas way markuu nisaacu uu yimaado waa midda uu nabigu ka hadlay sala allahu alayh wasalam fa hamaratuha lilbaayic baayica iskale marba haddiiba beeciba uu joogo bacda ta'biir leanna asagaa ku dhibtooday asagaa ku dhibtoodaoo kulfo iyo mashaqadan asagaa maray midhaha marka baayicaa yeelanaya geedkiina yaa yeelanaya marka geedkii waxaa yeelanaya mushtariga marka waa cayntii oo qad tajtamicu fi alcayni alwaaxida xuquuqun kahiira geedkii marka haddii mushtarigu yeeshay geedkii asalkii midhihiina baayici uu yeeshay baayicu muxuu xaq u leeyahay marka inuu geedkii meeshuu yeelay soo galo inuu soo mana u diidi karo mana u diidi karo midhahiigan waraabsanaa uu leeyahy midhahigii ayaan waraabsanaa war xaggee u socotaa midhahigan soo fiirsan bal heerka ay marayaan heerka ay marayaan midhahigan soo fiirsan war xaggee u socotaa midhahigan soo goosanaa markay balsayl gaaraan inta waa u bannaan tahay fahamaratuhaa lilbaayic walilbaayici wuxuu iska leeyahay almamaru walilbaayici lafdigana laysa min alxadiis inamaa huwa istimbaadun wa fiqhun min albukhaariy waa hadal bukhaari iska leeyahy istimbaad bukhaari leeyahay walilbaayici baayicina wuxuu iska leeyahy u yidhi bukhaari almamaru dariiqi waa u mari karaa meesha wasaqyu xaq u leeyahay geedkii aan waraabsanah u leeyahy mana ii diidi kartid xataa yarfaca bimacnaa xataa yaqdaca ilaa uu ka goosanayo midhaha midhaha uu ka kor yeelanayo uu ka goosanaya loola jeedaahe xaquu u leeyahay wa kadalika waxaa la mid ihu yidhi bukhaari oo masaladaas la mid a rabulcariyati caraayaada ninkii iska lahaana waa la mid bayulcaraaya bayulcaraayihii caraayaa mufradkeedii wey mufradkeedii cariye ah bayulcaraayihii aan soo marnay oo nabigu uu soo istinooday sala allahu calayhi wasalam waa geedkii midhihii saarnaayo lagu iibinaayo timirtii bislaatay oo dhulka taalla rudabkii lagu iibinaayo marka rudabka qofku maadaama uu iibsaday geedka dushiisa saaran isaguna muxuu xaq u yeelanaa saaxibulcariyihi inuu midhihiisii soo fiirsado uu yidhaho beerta waan dhex geli beerta waan dhex geliyoo midhahaygan soo fiirsan midhahaygan soo guran waan waraabsan xaquu u leeyahay marka bukhaari wuxuu yihi wakadalika rabulcariyana waa la mid isaguna قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف وتنيس قال أخبرنا الليث هو الليث بن سعد المصري قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu man ibtaaca nakhlan qofkii iibsada geetimireed bacda an tu'abbara bacda ta'biiriha ta'biirinteedii ka bacdi nakhladaa markii la ta'biiriyey ka bacdi oo la bacrimiyey fa hamaratuhaa lilbaayici ilaa an yashtarida almubtaacu almubtaac huwa almushtari mushtarigu inuu marka hore shardisto maahane marka hore hadduu shardi ka dhigu yidhaaho war bishardi inaan midhaha anigu yeelanayo de waa saxiix marka shardi waa ka dhigan karaa ilaa masalada laga hadlayo waa cinda tanaasuc aan soo marnay waa markay murmaan ama haddii shardi ay wada samaystaan almuslimuuna cinda shuruudihim aan soo marnay xadiiskii ahaa shardi hadday wada samaystaan almuslimuuna cinda shuruudihim waman ibtaaca cabdan qofkii addoon iibsaduu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam walxaal lahu addoonkana maalun uu u sugnaaday famaaluhu maalu lcabdi liladii baacahu baayiciya iska leh waan soo marray masalada iyadana baayica yeelanaya maalka addoonka ilaa an yashtarida almubtaacu huwa almushtari mushtarigu bishardi in alaabtiisa iyo saacaddiisa iyo maalkiisa waxa dhan in laysiinayo hadduu yidhaaho almuslimuuna cinda shuruudihim wey marka qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala xadaثna moxamed bnu yuusuf huwa albikandi qaala xadaثna sufyaan huwa sufyaan bnu cuyaynata hadiisaa ka maqan وعن مالكna waa laga wariyey xadيiثkan imام مالك oo عن ناaفiعin isaguna ka qaaday عن بن cمر عن cمر سيدina cمر في العبد في مسألة العبد مسألة العبد isagana waa laga wariyey imaaم مالك رحimه الله taعالى o isaguna ناaفiع ka qaadayo waa sidii sالم xadيiثkaba looga qaaday sالم بن عبداللahi عن أبيه sالم بن عبداللahi wuxuu ka qaadayey عن أبيه وبن cمر isaguna wuxuu ka qaadayey ناaفiع isaguna عن بن cمر labadaasa ismu taabacaynayo ujeeda قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف والبيكندي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن يحيى بن سعيد هو الأنساري تابعي عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قال وحر زيد بن ثابت رخص النبي نبي وحر رخصي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرسها تمرا عرايا نبي وحر رخصي صلى الله عليه وسلم إلا إيبيو بخرسها قياس تيدا لقو إيبيو عرايا أو تمرا من تمر أه iyadii waa la qiyaasi timirta dhulka taallana waa la beegi bayculcaraayahaas nabigu waa rugsayey sala allahu alيyه wasalam aan soo qaadanay qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullahi bni moxamed huwa almusnadi aljucfi qaala xadaثana ibnu cuyayna can ibni jurayjin can caطa caطa ibni abi rabax samica jaabira bni cabdillahi alansaari radia allahu tacaala canhuma naha الnabiyu salى اllahu عalيyh wasalam can اlmukhaabara mukhaabaradii nabigu waa nahiyey sala allahu alayhi wasalam oo axaadiista imaamu shaafici uu deliishanayo meesha culamada kalena ay ku xambaareen nahyu tanziih karaahiya loola jeedaa culamada kalena ay dheheen naha nabiyu nabigu wuxuu raabay sala allahu alayhi wasalam can almukhaabara almukhaabara waa idaa kaana albadru min alcaamil waa abuurku hadduu keeno shaqaalaha waan soo marnay shaqaalaha hadduu abuurka keeno kaasa mukhaabaro leeyahy wاlmuxaaqalatina nabigu waa nahiyey muxaaqaladana nabigu waa diiday salى اllahu alيه wasalam bayc اlmuxaaqala muxaaqaladu waxa weeye waa maala raashinkii oo sabuulkii ku dhex jira oo lagu gadayo bisaafin mid kaloo saafiyaba oo sabuulka aan ku jirin ilaa qararah ka imanayo qarar iyo khiyaano iyo jahaalo ayaa ku sugan wa can اlmusaabanatina nabigu waa reebay salى اllahu alيyh wasalam musaabanadii waa baycu rudab bitamri rudabkiioo tamri lagu gaday waan soo marnay wa can bayci اhamari xataa yabdua salaaxu huna waa nahiyey nabigu salى اllahu alيyh wasalam mirihii in la iibiyo ilaa ay ka bislaadaanna waa nahiyey nabigu salى اllahu alيyh wasalam waan laa tubaaca wa an tubaaca in la gadana nabigu waa nahiyey salى اllahu alيyh wasalam mirihii laadaasa ziyaado ah wa an laa tubaaca wa an tubaaca in la gadana nabigu waa nahiyey salى اllahu alيyh wasalam miraha ilaa ay ka bislaadaan ilaa bidinaari wadirham in lagu gadayo maahane ila alcaraaya oo mirihii laysku gadi karo araa bayclcaraaya maahane قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى xdثنا يحيى بن قزعة هو المكي المؤdن مaساaجد mk ku yaalu ka adimi jiray يحyى بن قزعة المكي المؤdن قال xdثنا مالك عن داوuد بن حuسين داوuد بن حuسين المdني kاna yarىa رأي الkhواaرج rأyiga khawاaرجta ayuu qabi jiray شheekha داوuد بن حuسين وlaysa lahu في صحيiح البخاري إلا hذا الxadيث halkan xadيiثuna kitaabka ku leeyay عن أبي سفyاaن مولى بن أبي أحمد أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد بن جحش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحير أبو هريرة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرسها من التمر بيع العرايا النبي قوى رخصه صلى الله عليه وسلم بخرسها قياس ديدنا ونبي كو رخصه صلى الله عليه وسلم عرايا قياس ديدي من التمر timirta xaggeedana looga qiyaaso uu ku ruqseeyey nabigu sala allahu alay wasalam iyadoo waa la qiyaasi midda geedda saaran timirtana waaba la beegi fii maa miqdaar ayuu ku ruqseeyey qadar uu ku ruqseeyey nabigu sala allahu alayh wasalam qadarkaasoo duuna khamsati awsuqin khamsatu awsuq ka yar wixii khamsatu awsuq aan gaarayn nisaab aan gaaraynin uu nabigu ku ruqseeyey sala allahu alayh wasalam aw amase duuna khamsati awsuq ma ahane fii khamsati awsuqin oo nisaab kaamila riwaayadaas waan soo marnay waa riwaaya mashkuukun fiiha waxaana la qabsanaa riwaayada aan shakiga lahayn oo duuna khamsati awsuqin oo waxaa shardiga bayculcaraaya markuu nabigu ruqseeyey sala allahu alayh wasalam inuusan gaaraynin miqdaarku nisaab inuusan gaarayn oo khamsatu awsuq uu ka yar yahay waa shardi shaka daawuudu fii dalika daawuudaa ku shakiyey fii dalika almarwiy midkaas la wariyey daawuuda ku shakiyey in nabigu salى الlahu عalيه wasalam uu ruqsay daawud asaabiq fi اlisnaad daawud ibnu xusein almadani aladi kaana yaraa ra'ya alkhawaarij sheekaasaa shakiyey qaala alimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana zakariya bnu yaxya huwa alkuufi qaala xadaثana abu usama huwa xamaad bnu usamata alkuufi qaala akhbarani اlwaliid bnu kahiir almadani huwa kaana yaraa ra'ya alkhawaarij isaguna ra'ya alkhawaariju isaguna ra laakiin kilaahumaa lam yakuna daaciya mid walboo labada sheekh ka mid ah daaciye ma ahayn yacni daaci ma ahaynoo ra'yigooda iyo bidcanimadooda dadka uguma yeeri jirin qaala wuxuu yidhi weliid ibnu kathiir akhbaranii bushayr ibnu yasaar mawlaa bani xaarisa ahaa anna raafica bna khadiij iyo wasahla bna abi xahmata xadathaahu bushayrkaa inay u sheegeen anna rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam nahaa can ilmusaabanati bayci thamari ah musaabanadu bayci thamari bitamri ah ilaa asxaab alcaraaya maahani fainahu nabigu salى اllahu عalيه wasalam adina lahum waa u fasaxay asxaab alcaraaya qaala bukhaari wuxuu yidhi qaala bukhaari wuxuu yidhi wa qaala bnu isxaaqa wuxuu yidhi maxamed bnu isxaaq saaxibu siirati wاlmagaazi ninkii mashhuurka ku ahaa siirada iyo magaazida maxamed bnu isxaaqaasaa wuxuu yidhi xadaanii bushayru milahu midla xadiisi weliid xadiiskii weliid oo kale ayuu ii sheegay isaguna qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala kitaab kitaab fi اlistiqraad haadaa midkani kitaabun kitaabu wey kitaabkaasoo fi listiqraadi fii jawaazi اlistiqraad amaahashada bannaanaashadeeda ahaaday iyo wa adaa'i duyuun iyo danyaalka bixintoodii danyaalkoo layska gudoo layska bixiyo walxajri kitaabku ahaaday xayiraaddii qofka muslim qofka mufliska ah oo cayraabay xayiraad in lagu soo rogo oo tasarufka dhan ba laga joojiyo beeciisa iyo laga joojiyo ayuu u kitaab yahay watafliisi cayrku xukumidna waa u kitaab qofka mufliska ah imaamku inuu ku xukumayo waa hebel waa muflisa yaan lala tasaruf lala gelinayey in la yidhaah tafliiskaa lagu naadiyow imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala bacdamaa uu ka soo baxay axkaamu اlmiyaah walmanaafic almushtaraka biyihii iyo manaaficdii mushtarakada ahaa axkaamtoodii markuu sheekhu soo dhameeyey halkan sheekhu wuxuu rabaa inuu uga hadlo duyuunta axkaamtoodii deynka axkaamtiisii iyo mas'alatu اlxajri masalatu اlxajri waxaa weeye waa xayiraadda lagu soo rogayo qofka mufliska ah oo laleeyahay maxjuuru calayhiyaa tahay beecaaguna ma ansaxayo shirahaaguma ansaxayo iyo tafliiska masaladoodao qofkii lagu naadinayo hebel muflis weeye ha layska jiro yaan wax laga beecsanin laleeyahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man ishtaraa biddeyni walaysa cindahu hamanuhu ow laysa bixadratihi baabun haadaa midkani baabu man baabu xukmi man shaksi xukunkiisuu u baab yahay shaksigaasoo ishtaraa wax ku soo iibsaday biddeyni oo lacagtii ma bixinayee deyn ha laygu yeesha yidhi walxaal deynkaas wax ku soo iibsaday laysa cindahu shaksiga agtiisana hamanuhu ay hamanu ladii ishtaraahu wuxuu soo iibsaday lacagtiisana aan agtiisa ahaanin ma hayo lacagtii ow amase laysa hamanku ama lacagtu waa haystaaho gurigay u taallaahe bixadrati xadrati lmushtari qofka mushtarigaa xadradiisa aysan lacagtu ahayn markaas markaasuusan hayn laakiin gurigay ka jirtaa wey labada masaleba sheekhu uu ka hadli doonaa raximah اllahu tacaala masaa'ilka sheekha uu ka hadli doona waxaa weeye qofku inay bannaan tahay deyn inuu wax ku soo iibsado maxaa yaele nabigeennaa ku iibsaday sala allahu calayhi wasalam haddii lacagtii markaa uusan haynin ama lacagtii waa hayaahe laakiin guriga iyo meel kale ayay lacagtii uga jirtaahoo laysa bixadratihi lacagtu markaa xadradiisa ma ahaanin qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaثana moxamed ibnu yuusuf walbikandi qaala akhbarana akhbarana jariir jariir ibn cabdilxamiid can اlmugiirati huwa mugiiraة bnu miqsam alkuufiy can الshacbiy imaamu shacbi caamir ibnu sharaaxiil can jaabir bni cabdillaahi radi allahu tacala canhuma qaal ghazawtu waan duulay maca nabiyi xaalaan ahay sala allahu alayh wasalam faqaala markaasuu rasuulka ale sala allahu alay wasalam wuxuu yihi kayfa taraa baciiraka jaabirow neefkaaga ratiga ah see u aragtaa atabiicuhu ma gade qultu markaasaan waxaa idhi nacam waa iibin fabictuhu waan ka gaday nabigu sala allahu alayh wasalam iyaahu baciirkii ayaan ka gaday falamaa qadima almadiina magaalada madiine markuu soo galay nabigu sala allahu aleyh wasalam qadowtu ilayhi nabiga waxaan kula kallahay sala allahu aleyh wasalam bilbaciir neefkii baciirkaa geelaa nabiga u geeyey sala allahu alيh wasalam fa acdaanii hamanahu markaas kabacdiu lacagtii siiyey nabigu sala allahu alayh wasalam marka maxay tahay akhara hamana ilaa quduumi اlmadiina nabigu lacagtii xilligii safarka ma bixin nabigu sala allahu alيh wasalam bal akhara hamana ilaa quduumihi ilى اlmadiina ilaa madiine uu ka soo galay intaasna cagtuu dib u dhigay nabigu sala allahu alay wasalam taas inay bannaan tahay uu sheekhu kuu sheegi qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثna mcl bnu asad huwa اlbasriyu qaala xadaثana cabdاlwaxid huwa cabdاlwaxid ibnu ziyaad اlbasri qaala xadaثana alacmash sulaymaan bnu mihraan qaala tadaakarna cinda ibraahim ibraahim nakaci arrahna in badan waan soo marray xadiiska rahantaan ka sheekaysanay sheekha agtiisa fi slm rahankaasu fi slmi slmka dhexdiisa ahaaday faqaala markaasu wuxuu yidhi sheekhu ibraahim xadaثani اlaswad aswad ibnu yaziid nakaci اlkufi can caaishaةa radi allahu tacala canha ana nabiya salى اllahu عalيه wasalam ishtaraa dacaaman min yahuudiyin ilى ajali warahanahu dircan min xadiidin qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacala baabu man akhada amwaala اnnaasi yuriidu ada'aha aw itlaafaha baabu man haadaa xukm haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisu u baab yahay shaksigaasoo akhada qaatay waayo baabunta iska tanweynay saasaa noo run baabun haadaa midkani baabun baabu man akhada qofkii qaata amwaala naasi dadka xoolahooda qofkii qaata yuriidu xaal uu doonayo addaa'ahaa addaa'a alamwaal xoolaha bixintooda uu doonayo daynuu soo qaatay wuxuuna niyeysan yahay inuu xuquuqda iska bixiyo saas qofkii doonaya adda allaahu canhu jawaabkiiyuu ka xadfay jawaabkiiyuu sheekhu ka xadfaye adda allaahu canhu ilaahay deynkaas waa ka bixiya hadduuba niyo saalixaa deyn qofka ku qaatay niyo saalixaa hadduu deynka qofku ku qaatay ilaahay deynkaas meeluu ilaahay subxaanahu watacaala faraj ayuu ilaahay u furaa oo deynka uu isaga bixiyo aw amase itlaafahaa man akhada amwaala nnaasi yuriidu itlaafahaa qofkii dadka xoolahooda soo qaatay yuriidu itlaafahaa isagoo doonaya xoolaha dadka inuu ka talfiyo inuu siiyo ma rabo waa khiyaano iyo isdabamarin iyo madal iyo meermeerin iyo waxaasuu rabaa dadka xoolahoodii inuu ku baabi'iyo jawaabkii uu kana ka xadfay sheekhuye atlafahu llah ilaahay qofkaas isaguna waa talfiya adduunyadana ilaahay subxaanahu watacaala musiibuu u keenaa aakhiradana ilaahay cadaabkiisuu leeyahay leanna waxaa weeye akhdu amwaali innaasi biduuni adaa waa xaraam dadka xoolahoodao la qaadanayo adigoon iska bixinaynin laakiin niyo oo xun aad ku qaadanayso itlaafaad rabtaa qofkan xoolihiisa ka qaado bis hana u keenin meermeeri taa hadday kugu jirto ilaahay wuu ku talfin qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacala xadaثana cabdاlcaziiz bn cabdillaah aluwaysi huwa almadani alfaqiih qaala xadaثana sulaymaan bnu bilaal اlmadani can hawr ibni yaziid اlmadani can abi اlgayth mawla cabdillaahi bni muطayc almadani can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu rasuulka alleh man akhada amwaala naasi yuriidu ada'aha adda allahu canhu waa wuxuu tarjamaystayba xadiiskii uu tarjamo ka dhigtay sheekhu raximah llahu tacaala waman akhada qofkii qaata yuriidu xaaluu doonayo itlaafa itwaafa amwaali naas dadka xoolahooda talfintooda asagoo doonaya qofkii dayn soo qaata atlafahu llah ilaahay qofkaas waa talfiyaahu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam qaala ibnu badaal wuxuu yidhi fiihi xadiiska waxaa ku sugan alxadu in laysku booriyo calaa tarki istikaali amwaali innaas dadka xoolahooda inaan la cunin wa tarkiib in markaa laysku raqbo geliyo fii xusni ta'diya deynka si wanaagsan in la ysaga bixiyo ilayhim dadkana loo gutay cinda almudaayana marka la deyn qaadanayo xoolaha dadka inaan laga talfin oon la khiyaanin si wanaagsanna deynka la ysaga bixiyo wa ana aljazaa'a abaalmarintu qad yakuunu min jinsi alcamal inay ahaataa dhici karta oo camalkaad samaysay sidii la mida in cuquubadaadu noqotaa dhici karta itlaafaad doonaysay soo maaha atlafaka allah adna xoolaha dadkaad ka talfinaysay ilahay adna waa ku talfinaa subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu baabu adaa'i deyn haadaa midkani baabu wujuubi adaa'i deyni deynka bixintiisa bixintaa waajibnimadeeda u baabyo imaamu albukhaari raximah llahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa deynka in la iska bixiyo inay waajib tahay haddaadan iska bixinna ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala cuquuba aad ka helaysid wqowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisana waa u baab ilaahay uu yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum ilaahay wuxuu idin amri an tu'addu lamaanaati ammaanooyinka inaad gudataan ilaa ahliha ammaanaadka ahaladooda inaad u gudataan ayuu ilaahay idin amri wa min alamaanaati addaynu ammaanada gacantaada ku jirtana xoolaha dadkooda ka mid ah deynka aad hayso ammaanaday ka mid tahay ilaahay ku amray inaad iska bixiso qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaanii axmed bnu yunus huwa axmed bnu cabdillaahi bnu yunus alkuufiy qaala xadaanaa abu shihaab abu shihaab waa cabdurabbihi alxanaad alasqar waa soo qaadan in badan alxanaad alasqar alkuufiy abu shihaab cabdurabbihi alxanaad alasqar alkuufi can ilacmashi can zayd bni wahbin alkuufiy can abi darin qaal kuntu waxaan ahaa maca annabiy nabiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam falamaa absara markuu arkay nabigu sala allahu alayh wasalam yacni wuxuu ula jeedaa uxudanu ula jeedaahay uxud markuu arkay nabigu sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalama waa jabal uxud markuu arkay maa uxibu anigu ma jecli annahu jabalu uxud taxawala lii aniga inuu ii ahaado dahaban dahab uu ii ahaado oo imaamu maali waxaan leeyahay ibnu maalik ibnu maalik wuxuu sheegay afcaasha mulxaqa u ah oo ficilka saara la haleeshiinayo waxaa ka mid a ficilka taxawala taxawala bimacnaa saaruu ku yimaadaahuu leeyahay wuxuuna qaadanaa ism iyo khabar ism iyo khabar haddii marka sheekha ibnu maalik raximah allahu tacaala hadalkiisa aan qabanno markaa waxayba noo noqonaya dahaban khabarkii taxawala maa uxibu anigu ma jecli annahu sha'niya taxawala inuu ahaado taxawala bimacnaa uxud huwa uxud inuu ahaado lii aniga dahaban uu ii ahaado ma jecli oo bimacnaa saare wey markaa oo ismii khabari qaadan yamkuthu xaal cindii aniga agtaydana uu nagaanayo minhu dahabkaas oo buurtaas dahab la iiga dhigay dinaarun hal dinaar agteyda uu ku nagaanayo ma jecli yuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam fawqa halaatin saddex maalmood wax ka badan in hal dinaar agteyda uu ku nagaado ma jecli yuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam waa zuhdiga nabiga sala allahu alayh wasalam siduu adduunyada nabigu ugu zuhdin jiray sala allahu alayh wasalam isagoo heli karaa ayuu diidayey nabigu sala allahu alayh wasalam ilaa dinaarun maahane dinaarkaasoo ursiduhu aan u diyaarinayo lidayni dinaar aan ugu talagalay dayn inaan isaga bixiyo maahane maxalu shaahidka sheekhu marka waxaa weeye ursiduhu lidaynin taas w baabu adaa'i daynkii ursiduhu lidaynin uma qaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ina alaktariina humhumul aqaluuna dadka ugu hantida badan humul aqaluuna ajran wa hawaaban ula jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalam waa kuwa ugu ajirka yar kuwa ugu hawaabka yar way maalinta aakhira kuwa ugu hantida badan leanna hantidoodaa mashquulinaysa oo cibaadadii iyo ilaahay ridihiisii ka mashquulinaysa ilaa man qaala qof sameeyey maahane bil maali maalka uu haysto haakada saas ku sameeyey wa haakada saas ku sameeyey wa ashaara abu shihaab bayna yadayhi wa can yamiinihi wa can shimaalihi ibnu shihaab uu shaaray haakadaa saas yidhi oo hore u bixiyey oo midig u bixiyey oo bidix u bixiyey saasuu ula jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalam wa qaliilun maahum wa hum iyaguna qaliilun waa khabarkiioo soo hormaray qaliilun wa qaliilun maahum wa hum iyaga dadkaas samaynayo hantida badan ilaahay siiyey oo xalaalna ilaahay uga dhigo haddana sadaqadaa faraha badan bixinaya waa yar yihiinuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam wa qaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi makaanaka uhbut makaanaka makaankaaga ku sugnaaw halkan joog abidarow wataqadama nabiguna waa hormaray sala allahu alayh wasalam hayra baciidin mid fogaanayo hayrkii xaal uu hormaray fasamictu sawtan codaan maqlay faaratu waxaan doonay an aatiyahu inaan nabiga u tago sala allahu alayh wasalam uma dakartu waxaan xasuustay qowlahu nabiga hadalkiisii aan xasuustay sala allahu alayh wasalam makaanaka xataa aatiyaka lafdigaasaan xasuustay falamaa jaaa markuu yimid nabigu sala allahu alayh wasalam qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow aladii kii samictu aan maqlay habarkiiyaa laga xadfay markaa aladii kii samictu aan maqlay maa huwa muxuu ahay rasuulka ilaahay codaan maqlay ow amase qaala ama wuxuu yidhi saxaabigan abidar asawt aladii samictu sawtkii aan maqlay ma huwa aan usoo qadarayna muxuu ahaa codkaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala markaasuu nabigu sala allahu alay wasalam wuxu yhi wahal samicta oo ma maqashay qultu markaasu waxaa ihi nacam qaala markaasuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam ataanii jibriilu ayaa ii yimid calayhi salaam faqaala wuxuu yihi jibriil man maata qofkii dhinta qofkaasoo min ummatika ummadaada ka mid a qofkaasoo laa yushriku billahi shay-an ilaahay aan waxba la wadaajinayn dakhala aljanna jannuu galaahu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam qultu markaasaan waxaan idhi waman facala kada saas muu idin dhiga mise wa in ya wa inuu idin dhiga wamanuu idhiga aniga waman facala kada وqwlه وmن فعل kdا وkdا فصira في الرiواaية الآتiية في الرقاq وإn زنا وإn sرقa ووقع في رiواaية المستmل hنa وإn bdl وmن inta badan xaafidku wuxuu ku fiican yahay نسqooyinka waa iشhaara اkhtilaaف نسk اkhtilaaف نسk wuu iشhaaraaho ilaahay subحaanaه وataعaalى khibrad badan a kitaabkan ilahay uga furay xaafidka raximah الlahu taعalى wuxuu yihi marka qultu waxaan idhi وman فaعala kdا وkdا qofkii sameeyana jannada ma gele macnaa zine iyo sariqa iyo qatli iyo nahbi iyo waxyaalaha kabaa'irtaa waaweyn qofkii sameeyana qaala nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi nacam janno waa geli yuri nabigu sala allahu alayh wasalam bimacnaa waxaa loola jeedaa laa yukhallad fi nnaar asxaabu almacaasi alkibaar laa yukhalladuuna fi nnaar dadka macaasida waaweyn la yimid naarta kuma waarayaan aakhirkooda mar walbaba آخركوذا جنة يقليا وردا لمذهب المعتزلة والخوارج قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن الشبيب بن سعيد البصري قال حدثني أبي والشبيب بن سعيد هو البصري أيضا عن يونس ويونس بن يزيد الأيلي قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو المسعودي قال مسعود وحوري قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي هدو إيهان لها مثل أحد ذهبا من ذهبنا ما يسرني ما فرح قليين أن لا يمر ساسو دين رقم يعدين لا داس أن لا لو كان لي هدو إيهان لها مثل أحد بورت أحد أو كالي وذهبا من ذهب ذهب أه ما يسرني إما فرح قليين أن لا يمر لا داس أمرك معناها زائدة معناها لفظك واك صحيح لكن معناه هو زائد ما يسرني إما فرح قليين أن لا يمر أن يمر إنه صامره إما فرح قليين علي الدشيدة ثلاث سدح مع الموت أما سدح بين إن الدشيدة صامرته كما فرحين والحال عندي أكتيدنا منه ذهب كحقيسة شيء شيء أكتيد وكاهاد إلا شيء ما هني شيء قاس أرسده أن الديار سنة يولي الدين وحن الدين أقول تلقى لي ما هني كما فرح يوري نبي صلى الله عليه وسلم بورتا أحد in saddex habeen agteeda ay ku bariso kuma farxayuu yidhi nabigu sala allahu caleyh wasalam annagu intaan ku farxi lahayn had urta uxud oo dahab haddii nala siin lahaa farxaddeenna qof walba wuxuu dhihi lahaa war wardigaygii ducadiyaaba ilaahay aqbal intaasaan adduunya weydiisanayay oo ku farxi lahayn laakiin nabigeena sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay waxaas aniga ima farax gelinaya anu weyr nabigu sala allah intaasoo buura ahoo dahaba hal dinaar oo xoogaa dayn aan isaga bixinayo mooye ima farax gelinaysuu leeyahay nabigu sala allahu caleyhi wasalam wa farixuu bilxayaati addunya waa kuwa ilaahay ku eedeeyey nolosha adduunyaday ku farxeen dadka xuxunu wa cindii minhu shayun ilaa shayun ursiduhu lidaynin rawaahu xadiidka saalixa wariyo saalix ibnu kaysaan almadani wa cuqayl cuqayl ibnu khaalid alraxaal oo mar walba ibnu shihaabi zuhri ka wari jiray cuqayl can izuhriy qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu istiqraadi alibili haadaa midkani baabu jawaazi istiqraadi alibili geela amaahsigiisii amaahsigaas bannaanaashadiisii u baab yahay masalada sheekhu halkan tarjamada uga hadli doono waxaa weeye lacag kaliya in la amaahsado bannaanideedu ma ahane wax walbaa dayn loo qaadan karaa daynkii xataa geelii iyo xoolihii nool iyo arigii iyo loodii iyo kulli waa la amaahsan karaa qofku dayn waa u qaadan karaa nabigaa dayn u qaatay sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa abulwaliid huwa hishaamu bnu cabdilmaliki dayaalisi قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل هو الكوفي قال سمعت أبا سلمة بمنن يحدث حاله حديث شيغي عن أبي هريرة وحديث كشيغي رضي الله تعالى عنه أن الرجل نن يتقاضى كقد شد البي رسول الله رسولك إلهي كقد شد البي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي الدين كي السيء فأغلد ننك الله نبي هذا الكي كؤدت كي سي أددق نبي كل هذا صلى الله عليه وسلم فهم به ninkaa nabiga sala allahu calayh wasalam hadalka ku adkaynaya culimmada muxadisiintu waxay isweydiiyeen hal kaana min alyahuudi aw min alacraabi aljufaati ma yahuudduu ka mid ahaa aw min alacraabi aljufaati mase dadka herbaadiyaha ah oo si wanaagsan haddee nabiga sala allahu calayh wasalam majaalistiisa aan u badsan majaalista iyo fadhiyada nabiga aan badsano sala allahu alayh wasalam dabeecada acraabtuna waa jafwo labadaasoo mid ahaayay leeyihiin ama yahuudi u ahaa ama wuxuu ahaa min alacraabi aljufaat dadka acraabta ah oo jufaadda ah oo majaalista nabiga aan badsan sala allahu calayhi wasalam anna rajulanaa taqaadaa ka gudasho dalbay rasuulallahi sala allahu alayh wasalam fa aklada ninkii waa ku adadkeeyey nabiga sala allahu alayh wasalam lahu nabigu hadalkii ku adadkeeyey sala allahu alayh wasalam fa hama bihi ninkii waxaa hamiyey asxaabuhu nabiga asxaabtiisii sala allahu alayh wasalam asxaabtii waxay jiraan ninka ma qabataanoo ma dishadanba ninka siduu ula hadlayo nabiga sala allahu alayh wasalam faqaala nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi dacuuhu iska dhaafo isaga taga fa ina lisaaxibi alxaqi maqaalan qofka saaxibulxaqa hadala u furane daayuu yidhi washtarow lahu ninkii saaxibulxaqa ahaa baciiranay usoo iibiyeen asxaabtu fa acdowhu ninkii iyaahu baciirkii siiyeen qaaluu markaasi waxay yidhaaheen laa najidu ma helayno ilaa afdala min sinihi da'diisii wax ka fadli badan oo ka fiican mooye rasuulka ilahi wax kale suuqa waan ka weynay qaala nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ishtarowhu usoo iibiya sinigaas afdalkaas midkaas da'diisa ka fiican ratiuu igu lahaa rati ka fiican suuqa uga soo iibiya fa acdowhu markaasay siiyeen ninkii iyaahu baciirkii baciirkii siiya maya ishtarowhu fa acduhu dhe waa amar ficl amar ishtaruuhu way kana ficl amar waxa dhan ishtaruuhu usoo iibiya fa acduuhu siiya fa acduuhu siiya ninkan iyaahu baciirkii neefkii geelahaa siiya oo neefkiisii ka fiicnaaba fa ina khayrakum waxaa idinkugu khayr badan uu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam axsanukum midka idinkugu wanaaga badan qadaa'an min qadaa'in xagga gudidda qofkii si wanaagsan qofka wax ugu gudaa kaasaa idinkugu khayr badan uu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu xusni taqaadi haadaa midkani baabu istixbaabi xusni taqaadi gudashada wanaagsan gudashada wanaagsan sunnaynteedii ayuu u baab yahay baabkan masalada sheekhu uga hadli doono raximah llahu tacaala waxa weye qof markaad wax ka gudanayso inaad si aadaab leh akhlaaq leh naxariis leh aad qofka wax uga gudato oo qofkii aadan cirdigiisii iyo sharaftiisii aadan meel uga dhicin haddii qofka aad xaq ku leedahay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم هو مسلم بن إبراهيم البصري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عبد الملك بن عمير هو الكوفي عن ربعي هو ربع بن بن خراش الكوفي لم يكذب قبضه الموضوع حيدا ولقد بن مش ولقيس بن مش شخص ربعي بن خراش الكوفي لم يكذب قبضه مرة وحل إلى حجاج ويلش يساوي حيكون كعسنايا شيخا ربعي laba wiiluu dhalay ayaa waxay ka mid ahaayeen dadkii ku kacsanaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi marka xajaajaa toogasho ku xukumay waa raadin jiray marka gurigay soo galeen guriga sheekha oo markaana aabba u ahaa labada wiil guriga ribciyin ay soo galeen labadii wiil xajaajaa yimid marka markaasuu yidhi labadii wiil aawe oon raadinayo markaasuu sheekhu wuxuu yidhi qolkanay ku jiraan waa duruufaha ugu adag oo qofka iimaankiisa ilaahay subxaana wa tacaala lagu fiirinayo iyadoo haddana ay bannaan tahay xaaladdaa inuuba been sheego oo diintu ay u bannaanayso leanna qof dhanaan ruuxdiisi lagu badbaadin uu beenta siduu u necb yahay xataa xaaladdaa yacni isagu runuu iska sheego wuxuu yidhi meeshan ka fiirso yidhi halkanay ku jiraan ribciyi bnu caamir can ribciyin can xudayfata xudayfata bn lyamaan saaxibu siri rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi xudayfa samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul maata rajulun ninaa dhintay faqiila lahu markaasaa ninkii waxaa lagu yidhi wixii lagu yidhi waa la xadfay maa kunta tasnac oo kale ama maa kunta taquul maxaad samayn jirtay hoos muu ka dhigay fiihi xadfun taqdiiruhu faqiila lahu maa kunta tasnac ahy maa kunta tasnac maxaad samayn jirtaa la yidhi markuu dhintay faqaala markaasuu ninku wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ubaayicu nnaasa dadkaan la beectami jiray dadkaan la beectami jiroo nin ganacsadahan ahaan jiray faatajawazu waxbaan u dhaafi jiray cani ilmuusiri kii musirkaayo xataa waxaystay oo tanaadka ahaa dayn markaan ku yeesho waa u dhaafi jiray waxbaan u dhaafi jiray oo ukhafifu waa fududayn jiray canilmucsiri kii saboolka ahaana waxbaanba ka fududayn jiray fagufira lahu ninkii waa loo demi dhaafay waa tarjamadii sheekha baabu xusni taqaadi markaad qof wax ka gudanayso si wanaagsan uga gudo akhlaaq leh amaba u cafi waxba kasii fiicanba inaad u cafiso ama aad tidhaaho daynkii aan kugu lahaa waxbaan kaa cafiyey qaybtaas intaas iska keen oo isaga dhan ba aad u dhaafto taasina waxay sabab u noqone gufraanu dunuub in ilaahay kaa raalli noqdo oo dembiyadaadoo dhan ilaahay uu cafiyo subxaana wa tacaala qaala abu mascuudin huwa albedriyu waa saxaabigii albedri samictuhu min anabiyaan xadiiska ka maqlay sala allahu alayh wasalam qala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabun hal yucطaa akbara min sinihi ma idin shaqle meesha yucii mase yucdaa idin dhig ma idin shaqle miya yucaa saasaan ku aniga ima shaqle baabun hal yucطaa ma la siinaa qofkii daynka kugu lahaa akbara wax ka weyn ma la siin karaa min sinihi da'dii uu kugu lahaa da' ka weyn yacni neef uu kugu lahaa geela oo afar jira shan jir ma la siin karaa mise ribay noqon wey waa la siin karaa waaba ajiraadba ka heli ajiraadba ka heli oo ribana kulan u noqon mayso qofkii lacag uu kugu lahaa boqol dollar ayuu kugu lahaa labaatan dollaraad ugu dartay oo ziyaado ah ribo ma aha haddii asagu uusan shardi ka dhigan shardi hadduusan ka dhigan bal min baabi xusni taqaadiyayba ka mid tahay min baabi xusni taqaadi ayay ka mid tahay oo waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan oo qofkii ziyaado waa loogu deri karaa dinka qaala alimaam albukhaariyu raximah llahu tacala xadathana musaded huwa musaded ibnu musarhad albasriyu can yaxya huwa yaxya alqataan can sufyaan huwa sufyaan thawri qaala wuxuu yihi sufyaan thawri xadathanii salamata bnu kuhayl asaabiq fi lisnaad huwa alkuufiyu can abi salamata can abi hurayra ana rajula ayaa ata nabiya nabiga u yimid sala allahu alayh wasalam yataqaadaahu xaaluu ka gudasho dalbayo nabiga sala allahu alayh wasalam baciiran neef geela inuu u gudo uu ka dalbanayo qaala rasuulullahi wuxu uhi sala allahu alayh wasalam acduuhu siiya faqaaluu markaasi waxay yidhahan maa najidu ma helayno ilaa sinan afdala min sinihi da oo da'diisii ka fiican maahane oo ka sarraysee wax kale ma helayno faqaala rajulu ninkii markaasa wuxuu yidhi awfaytani xaqaygii waa ii oofisay wax kaamila ayaadba iga dhigtay waxbaad iigu dartay wey awfaytani waad ii kaamil yeeshay awfaaka allaahu allaha kuu kaamil yeelo adigana wax kaamil oo dhammaystiran oo ziyaadahaadba isiisay wey adigana allah kuu ziyaadiyo rasuulka ilaahay faqaala rasuulu llahi rasuulku ilahi markaa wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam acduuhu siiyuu yidhi oo neefkii neefkiisa ka fiicnaa siiya fa ina min khiyaari nnaasi waxaa ka mid a dadka akhyaartooda axsanahu midka ugu wanaaga badan qadaa'an min qadaa'in xagga gudidda ugu wanaaga badan qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala baabu xusni alqadaa haadaa midkani baabu istixbaabi xusni alqadaa gudidda wanaagsan sunnaynteedii ayuu u baab yahay baabkii hore sheekh wuxuu uga hadlay xusni taqaadi kanna wuxuu uga hadlay xusni alqadaa labadoodana farqigaa udhexeeya xusni taqaadi macnaheeda waxaa weye markaad qof wax ka gudsanaysid adigu si wanaagsan aad uga gudsato waxna aad u cafiso tanna xusni alqadaana maxay tahay adigu markaad deynka bixinaysid markaad deynka bixinaysid qofkii inaadan meermeerin wixii deynka uu kugu lahaa waxaaba sunnaa wax uun ziyaada ah haddaad heli karto ood ugu dari karto inaad wax ugu darto قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن الدكين قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن سلامة السابق في الإسناد حديث هذا عن سمر الإسناد كي سيود وسلامة بن كهيلكي عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال وحير أبو هريرة كان لرجل نوحى وهذا على النبي النبي قد دشيس صلى الله عليه وسلم سن داء يوقع هذا داء داس من الإبل قيل كمدا فجاء نكي هو النبي ويمد صلى الله عليه وسلم يتغاضى حاله كبد شد البيو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سيا fadalabuu sinahu ninkii da'diisay raadiyeen falam yajiduu lahu falam yajiduu lahu ninkii uma helin ilaa sinan da' maahane da'daas oo fawqahaa fawqa sinihi da'diisii ka sarraysa faqaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi acduuhu siiya faqaala ninkii markaasu wuxuu yidhi awfaytanii waa ii kaamil yeeshay awfa allaahu bika allah kuu kaamil yeelay rasuulka ilaahi sala allahu alيh wasalam qaala الnabiyu markaa wuxuu yihi salى اllahu alيه wasalam ina khiyaarakum axsanukum qadaa'an akhyaartiina waa midka ugu wanaaga badan xagga gudista قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خلاد هو خلاد بن يحيى الكوفي قال حدثنا مسعر هو مسعر بن كداب قال حدثنا محارب بن الدثار الكوفي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي النبي قال أؤمد صلى الله عليه وسلم والحال هو رسولك صلى الله عليه وسلم في المسجد وكسوان يهد قال مسعر وحويري وراه الشيخ وحنم علينا شيخ اسمه محارب وها محارب بن الدثار وحنم علينا قال في روايته رواية سينو كيري ضحى ataytu nabiya sala allahu alayh wasalama duxan wa huwa fi lmasjid xilli barqa ah ayaa nabiga u imid sala allahu alayh wasalam faqaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalama wuxuu yidhi salli ragcatayn laba ragco horta masaajidka ku duko jaabirow wa kaana lii anigana waxay ahaaday caleyhi rasuulka dushiisa sala allahu alayh wasalama daynun daynaa nabiga ku lahaa sala allahu alayh wasalam faqadaanii daynkii nabigu waa ii guday sala allahu alayh wasalam wazaadanii waxna waa iigu daro waa ii siyaadiyey nabigu sala allahu alayh wasalam allah subxana wa tacaala